أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا باب ما لقي النبي صلى الله عليه وسلم من أذى المشركين والمنافقين أذاكني باب بيان ما كي عدينتي باب كي ويه laqiya uu la kulmay annabiyu nebigu sala allahu calayhi wasalam min ada lmushrikiina gaalada dhibkoodii walmunaafiqiina munaafiqiinta wixii dhibkoodii uu kalaba kulmay bal qeyb kamida caddaynteed xalayna uxudiyo wixii gaadhay waynu soo marnay markaa xalaytaanana balaynu soo yar wax yaroo koobanu dee markaas aynu ka soo yar taabanuun waxaan ku sugan ibtilaahan ama xanuunna haba noqoto ama dee dhibaatooyinkan cadowgoodii ka soo gaadhaya haba noqotee xagga ambiyada kuba imanaya iyo dee imtixaanaadkaas iyo bal umuuraha kuba sugan iyo xikamta kuba sugan weliba qaybo kamida ayaan sheegnay kollayna dee taasi aynoo horeysay imaka bal waxa halkan nooguba imanayun baan eegaynaa قال الإمام رحمه الله تعالى وحدثنا عبد الله بن عمر بن محمد بن أبان بن أبان الجعفي قال حدثنا عبد الرحيم يعني بن سليمان عن زكريا عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون الأودي عن ابن مسعود سندك كل دمان ذاتك وين هرين وصوى دارني ninkan uu xadiidka maanta sheekha muslimu kuba bilaabmayna waa nin aada loogu yaqaano la qabamanaan ismushkudaana oo yidhaaheen macnaheedu waa wicaaulmisk waxay yidhahaan adigu dee kolle waa nin mawlo ah oo waxay welihiisa malaha reer bani umayaaba lahaa alumawiyu mawlaahum nisbadan aljucfiyu waxay leeyihiin ba abtigii oo isna kitaabka kuba sugan oo cali bnu xusein laba yidhaaho aljucfi ayaa dee loo nisbeeyo waa nisbo ama abtigii dee reerkoodii looba nisbeeyey ama isaga loo nisbeeyey isaga abtigiiba cali bn xusein aljucfi ba ahaa zakariya sanadka inoogu sugana waa zakariya bn abi saa-ida abi isxaaquna waa abi isxaaq asabiici weeye kolley xadiidkani markaa inoo bilaabmayana dariiqiisun baa laga wariyaa laakiin de waa tan zakariya imaka warinayo aan aragna aan arkaynaa shucbana waa ka wari doonaa sufyaanu thawri iyo israa-iil oo abu isxaaqo waayo dad kala duwan baa kaba wariyay laakiin waa dariiqiisa wax lagaba wariya xadiidka camr ibnu maymuunna waa nin taabiciyo weyn oo la yihi waqtigii rasuulka ilaahay buu islaamay mukhadram weeye laakiin lamuu kulmin oo muu arag rasuulka waqtigiisii haba islaamo wuxuu uhi ibnu mascuud qaala baynama waqti rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam rasuulkii ilaahay yusalli uu tukanayo cinda albeyti kacbada agteeda albeyt waa alkacbada calam bilghalaba weeyo dee isagaa loo yaqaan kacbada agteeduu ku tukanayey haddaba iyaduu rasuulka ilaahay halkaa uu kuba tukanayo waa abu jahlin walxaal abu jahlin abu jahl iyo waa asxaabun asxaab lahu isaga u sugnaatayna juluusun kuwa fadhiye ayiin xijrigay fadhiyeen oo abujahal iyo dee waa laynoo tiri doonaa haddii alaydhaha xadiidka inooguba iman doontaa qolooyinka kale la fadhiyeyna kacbada agteed iyo halkaa xijriga ayay joogeen waqad nuxirat jazuurun bilamsi walxaal qad nuxirat lana qalay oo jazuurun waa neef geela bilamsi shalay iyadoo xaaladu taa tahay baa faqaala abu jahlin abu jahl wuxuu yihi jazuurna kolley waa maa yunxaru min alibil baa jazuur la yidhaah wixii la qalo ee geela ah ayaa jazuur la yidhaah marka awrka iyo hasha labadaba uu ku wada dhacaa ee jazuurna waa lagu jamciyaa kolkol jazaa-irna seen jaziirada oo kale jazaa-irna waa lagu jamciyaa haddaba waa maa yujzar min alibil ayaa jazuur lihaa xataa dee meeshan wax lagu qalo waa tan almajzar ee kolkolna taa la raaciyo sideena inagaba badan ba almajzara dena waa makaankii jazrigo ee ruuxan wax gowracaya ama qaliyana waa tan jazaar laba yidhaaho bal haddaba maa yunxaru min alibil weeye marka wuxuu leeyahay maalintii maalintaa ka horeysay ayaa waxaa la qalay neef geelah ayaa la qalay rasuulka ilaahayna wuu tukanayaa ee waana intii lasoo diree dacwadina ay dee waxa weeyaan dadkii uu gaadhsiiye uguna yeedhayo nimankii quraysheedna dhubkooda uu badnaa raggii ugu darnaana meeshay fadhiyaan faqaala abujahlin baa wuxuu yidhi ayukum kiineebaa yaquumu kacaya oo u kacaya ilaa sala jazuuri bani fulaanin reerkaa reer bani fulaan bani jumax bay ahaayeenee neefkii geel ahaayee qasheen dee dhowaan ama shalay qasheen ma dheerteedii taas yaa u kici kollay sida sharaxa inooguma suganna lafdigan asala siintu way fadxisan tahay waana ismi maqsuura wuxuu leeyahy wahuwa alifaafatu alatii yakunu fiiha alwaladu fii badni naaqati wa saa'iri alxayawaan markay xayawaanka tahay baa magacan lagu idlaaqaa markay ibnu aada bani aadamka laguma idlaaqo ay dee kuba ama ay ka mid tahay ee wuxuu leeyahay waa waxaan dee ilmuhu dhexdiisa uu kuba sugan yahy kuba duuban yahay ama markay noqoto aadamiyada almashiima ayaa la yidhaha maha raximkii waa madheertii almashiima marka mashiimo looma isticmaalou leeyahay xayawaanka xayawaanka asala loo isticmaalaa ibnu aadamkana almashiima loo isticmaalaa haddaba weliba riwaaye bukhaari weliba israa'iil riwaayadiisa ahayd waxaa kuba sugnaa dee fayacmidu ilaa farsiha wasalaaha wadamiha maaha uun intaasuune u qastayo soo qaadaya uuskeedii iyo dhiiggeedii iyo waxyaalahaas baa mashiimadeeda masaladeeda waxaa soo qaadaya oo fayaakudu markaa intuu taa u kaco u qasto soo qaadi waxaas oo fayadachu salihii dhigaya fii katifay muxamadin idaa sajada muxamed dee inuu sujuudaya garanayaan sujuuddana wuu dheeraynayaa labadiisa garab dhexdooda saaraya marka uu sujuudo saasuu yidhi dee marka la ego odayaashii iyo ashraaftii quraysheedna meesha ay fadhideen laakiin dee ka wada dhexaysa cadaawada adagay rasuulka ilaahay u qabaan dee dhammaantood mahayde waa qeybtii fadhiday fanbacasa waxaa kacay degdegay way oo dhaqsa u kacay ashqa alqowmi qoomka waa qowmkii xaadiriintaha meeshaa joogay kii ugu shaqisnaa waa kii ugu shaqaawo badnaa ayaa kacay intii kale way fadhiyaan ee kii ugu shaqisnaa ayaa kacay faakhadahu san u tegi doone ama riwaayada inoogu dambaysa cuqbat min abi mucayd buu ahaa waa ninkaas welibana marka waxaa la arkaa dee ma intaa meesha joogtay ee saddex kalena way si rasuulka ilaahay way u sinaayeenoo waa dadkii ugu dhawaawun abujahl iyo aad bay isaga dhawaayeen rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh waa nin reer bani umaya cuqbat bn abi mucayd buu ahaa xaafid ibn xajar baa wuxuu idhaha wuxuu u noqday ashqaahum eeg waa kii ugu shaqaysnaa iyaduu meesha fadhiya abaajahl oo ninka weliba ra'yiga lahaa ee amarka bixiyey ah kii ugu kufriga badnaa iyo dhibta rasuulka ilaahaynaba ahaa salawaat ullaahi wasalaamu calayh wuxuu ugu noqday likownihi baashara alcamal arrintii midi waa hadal midna waa mubaasharo camalkii isaga ayaa la baashiray fashaqaau huna binisbati lihadihi alqadiya shaqinimadan iyo inuu ashqal qowmha marka qadiyadan la eego waa ninkii ugu dee dhib badnaa ugu shaqisnaayo waayo walow amarka ay ka sinaayeen inay waxaan raalli ku ahaayeen ay kuba farxayeen raalli ku ahaayeenna kaba sinaayeen isaga muxuu la dheeraaday almubaashara intuu tegay soo qaaday weliba uu duldhigay rasuulka ilaahay salawaatu ullahi wasalaamu caleyh taasoo saas buu kaana ashqa saa daraaddeed baaba kuwa kale dagaalkaa lagu diray intooda kale dee nin mooyaane laakiin isaga iyadoo gacanta lagu hayaa rasuulka ilaahay amray in la dilo waayo wuxuu ka mid ahaa dadkii lasoo qafaashay beder markaasaa isagoo weliba marxalo la socdo beder laga tegay ayuu rasuulku amray in la dilo waa dhibtiisii badnayd bal ninkaasaa kacay fanbacasa ashqa alqowmi faakhadahu falama sajada الnabiyu salى اllahu عalayh wasalam rasuulka ilaahay markuu sujuuday ayuu wadacahu dhigay bayna katifayhi labadiisii garab dhexdood wixii uu siday buu dusha ka saaray qaala xadiidka ibnu mascuud baa inoo warinayo goobjoog ahaa laakiin wuxuu qaban karaa aanay jirin fastadxakuu way qosleen macnahaasi waxay dee iska keeneen qosl iska dalbeen dhexdoodii adugu halkii ayay qosleenoo weliba aad ay u qosleenoo wajacala wuxuu gudagalay bacduhum barhkood yamiilu inuu ku jiibsanayo calaa bacdin ujeeddadu waa basalkoodii badnaa ayaaba dee waxay keentay taasi inay dee isxijibba kari waayaan in barhkood barhkii kale uu kuba leexdo oo si ay isugu jiibjiibsanayeen kolley bukhaari riwaaye hasan way dhacday meella waxaa dhacay yuxiilu bacduhum calaa bacdin oo boodisan oo kale imaaladana laguma fasiriya tawaasabuna dee way isku boodboodayeen waa faraxii iyo waxyaalihii amase ay tahay taakum daraaddeed iyo sukriya in midkood maka kale uu ku adaa waxaa sameeyey adaa waxaa sameeyey farta isugu fiqayo midba mid uu xaalaynaye bal yamiilu bacduhum calaa bacdi wuxuu ihi ibnu mascuud wa ana aniguna qaa'imun waan taagnaa anduru waan eegayey low kaanat lii hadday ii sugnaan lahayd boon lahaa markaa manacatun waa jamaaco iyo cashiiro i ilaalisa i daafacda daraxtuhu waan tuuri lahaa waxaan can dahri rasuulillaahi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay dhabarkiisaan kaba tuuri laha manacada sheekhu wuxuu halkan ku dabdinayaa walow barhkood ee dabdiga kale na ay sheegeen nuunta in la fadxiyo laakiin iskaankeedana waa la soo naqliyey waa shaad buu leeyahay in la reeba macnuhuna markaa waxay noqonaysaa manaca jamcu maanicin sida kataba kaatibba kataba loogu jamciyo waa ujeeddadu jamaaco ama cashiiro ee idaafacda oo dee markaa laygaga waabto haddaan leeyahay waxan waan ku dhaqaaqi laha laakiin meesha wax kumaan lahayn isagu nin buu ahaa reer hudayl ah addoon mu ahayne laakiin xilfi de oo dee qoladii uu xilfiga laba lahaa ana gaalay ahayd bal xilfigiisna wax saasa ma ahaynoo dee iyaga ayaabuu barhkood markaa hore iyo waktigu islaamayo maalintii rasuulka ilaahay uu la kulmay rasuulka ilaahay mucjiso uu kaba arkay keentay islaamkiisii adi nin quraysh leeyahay buu la joogay adi nin quraysh leeyahay buu la joogo min xaaladiisu saa tahay sida kalena isaga tabar daraa aan meeshana cid ku lahayn buu ahaa marka haddaan cid leeyahay buu leeyahay manaaco imancida daraxtuhu waan tuuri lahaa waxaan can dahri rasuulillaahi sala allahu calay wasalam lakiin wuxuu leeyahy kuma dhacahayn inaan u dhowaado amaan salaa kaba qaad wanabiyu nebiguna sala allahu calayhi wasalama saajidun uu sujuudsanaayo macnaa sujuuddii buu dheereeyey ee waxaan dushiisa saaran waa dareemay dee bal matalan marka haddii dee dhiig iyo wixii ka da-ayena markaa waabay dee dareerayaan oo u ogyahay haddii aanay ahayn oo dee wixii waa wax shalay laba qale iyo waxaasana dee kolley waxaan saaran xataa haddaanu xaqiiqadiisa garana dee waxaan u arkaa iyo waxa ay ku dhigeen haddaba maa yarfacu ma kor yeelayn ra'sahu madaxiisa sare umuu qaadin xata dalaqa ilaa uu u kacay insaanun ruux baa u kacay u tegey xaguu u kacay gurigiisii buu tego fa akhbara wuxuu u sheegay u warramay faadimata faadima oo yar oo markaa yar ayuu warkii u sheegay fa ja-at way timi wa hiya juwayriyatun iyaduna markaa inan yar bay tasiru jaariya weeyaan fadaraxatu way tuurtay canhu wixii bay rasuulka ilaahay ka tuurtay uma aqbalat calayhim tana waa dee quwadii shakiimadeedii iyo dee shahaamadeediiba markaasay xaggoodii u jeedsatay tashtimuhum iyadoo caayaysa haddee umanaanay jawaabin ee iyadoo caayaysay iyagii u jeedsatay bal marka arrintaas waa dee dhib adag waana waxyaalaha dee dhibtii ee welina qisadu way noo socotaaye ruba yawmin ataa cuqbatu ashqى الqwm yascى wfي yadayhi salaaum faramaahu xiina sujuudi alayhi faramaahu xiina sujuudi calayhi in ruba ywmi ataa shucbat ataa cuqbatu ashqى اlqwmi wafي yadayhi salaaum bkhabiiثi ataa khabiiثa wahal yaأti bغayri khaba'is اlkhubasaaء faramaahu حين السجود عليه وانثنى منه تضحك الأشقياء فأضال السجود حتى أتته فأزالته بنته الزهراء ليت شعر ما منع الأرض إذ ذاك أن تخر أو أميها أن تخسف أو تخر السماوات وده الكاسور فثم راح شمس الوجود يدعو عليهم وتنظم يستوي ببدر قد استجيب الدعاء bal markaa in taas baa dhacday wuxuu yihi markaa saxaabiga xadiidka warinayay falamaa qada nabiyu sala allahu calayh wasalam uu soo toosay markii rasuulkii ilaahay dhammaystay salaatahu salaadiisii ayuu rafaca sawtahu dhawaaqiisii sarow qaaday uma dacaa calayhim uu habaaray rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh wa kaana wuxua idaa dacaa marka uu ilaahay baryo dacaa talaatan sa waa ku celcelin jiroo saddex goor buu ducaysan jiruu baryi jiray wa idaa sa'ala kolley waa isla macnoon suu halkan sharax bay nooguba sugan waa adducaa as-su-aalna ee laakiin waxaa loogu cadfay labada lafdi baa kala duwanoo waa isku adkaynun waa ta'kiidun sa'ala talaatan na rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh markaa uu duco uu ducaysanayo uu ku celcelin jiro oo saddex goor buu ku celcelin jiray oo xadiidkana ay nooguba sugan tahay bal ducada celcelinteedu saddex goor lagu celiyaa inay sunno tahay waa tan ducadiisii uma qaala wuxuu yihi allahuma calayka biqurayshin halaaa maraatin kale lafdi baa inoo dambeeya allahuma calayka iyadoo aan tira ahaan ahayn bee lafdi ahaan lagu celceliye ilaahow waxaad qabataa halaagtaa quraysh de kolley lafdigii waa quraysh oo dhan de waa kuwan iyagu waxaan sameeyey ama kuwada gaalada aweeye quraysh oo dhan ma halaago calayka biqurayshin macnaa anzil calayhim niqmataka wa ba'sak halaaa maraatin saddex goor buu yihi falamaa samicuu sawtahu markay rasuulka ilaahay dhawaaqiisii iyo weliba habaarkiisii maqleen ayaa dahaba canhum adaxik way garanayaan inuu run sheegayo salaaxiis iyo wanaagiisiiyo inuu run sheegayo way garanayaane laakiin xasad ayay dee waxa weeyaan iyo kibir bay u rumayn waayeen ay u raaci waayeen markii ay maqleen baa wixii farxaddii iyo qosalkii iyo wixii uu kaba tegay naxdin baa uba timi iyo cabsi wakhaafuu waxay ka cabsadeen dacwatahu dacwadiisii ayay kaba cabsadeen buhaari baa halkan waxaa ku sugnayd wakanuu wakanuu yarawna ana adacwata fi hada اlbaladi mustajaaba waxaanay ictiqaadsanaayeen ducada iyo habaarku beledkan dee mid aqbalaya inuu yahay rasuulka ilaahayna waaba kaba sii khaasan yahay inuu run sheegayo ou dee markaas garanayo dee amiinkii ay yaqaaneen yahayna oo tad way garanayaan waxayna kaba shakisnayn de waxa weeyaan aayaadka ilaahay bay beeninayeen weye fainahum laa yukadibuunaka markaas lakin الظاalimiina bayati bal aayaadka ilaahay bay beeninayaan way inkirayaan haddaba markaasuu wixii baa kaba tegay uma qaala wuxuu yihi rasuulka ilaahay isagoo khaas yeelaya allahuma عalayka babi jahl bni hishaami وacutbata bni rabicata وshaybata bni rabicata wlwalida bni wlwalida bni cuqbata وأمyة بن khلف وعقبة بن أبي معayd وذkر الصاaبعة وlم أحفdه u magacaabo qolooyinkii meesha joogay oo yihi ilaah waxaad qabata halaagta أbي جaهل بن هiشhاaم waa lqب suuro kunya leh de waana laqbkiisii iسلاamnimo taas weeye iyagu abl xakم bay odhan jireen waa فرcون hadiه الأmة iyo cusbat bnu rabiica iyo shaybat bnu rabiica labadoodani waa walaalo waa niman reer bani umaye ah in welid ibnu cuqbana waa insan baa halkan muslim dhacday laakiin waxaaba in yar dabadeed inoo imanaya iyadoo abu isxaaq waa ibraahim bnu moxamed ibnu sufyaan ninkii kitaabka ay soo wariyey muslim kaba soo wariyey uu odhan doono kalad weeye in weliid ibnu cuqba la idhaaho muslim bay san dhacday bukhaariya may dhicinba kayrkii kutubta kale halkan bay dhacday wahamkuna dee saa kol hadduu abu imaka abu isxaaq kaba hadlayo waa waham qadiima oo waxa weeyaan weliid ibnu cuqba waxaynu soo marnay ninka la yidhaaho cuqbat bnu abi mucaydkan waxaan soo qaaday rasuulka ilaahay duldhigay hal waxaynu kusoo marnay xuduud baan kusoo marnay cismaan ibnu cafaan bay xagga hooyo ka walaalo ahaayeen waktigan uu yaraayo xataa iska daa waktigan oo wakti hore ahayde fatxu maka ayaabuu qaangaadh ku dhowaa fatxu maka ayuu qaangaadh ku dhowaa bal markaas waktigan waxaa la arkaa inaanu jirinba aanu jirinba markaa weliid ibnu cuqba maaha ee sawaabku waxa weeye weliid ibnu cutba kolley riwaayaadka bukhaari iyo keyrkiiba taasaa kuba sugnayd muslim bay halkan dhacday inuu waham yahayna way inoo dambaysaa xaafidnastuu ka cabira waa waham qadiim oo dee baraarujintan ibnu sufyaan baaba inoo tilmaamaysaa welibana wuxuu faa'iideeyaa xaafid ismaaciil sheekha la yidhaaho ama imaamka macruufka ismaaciil la yidhaahaa sheekhan muslim ka wariyey buu ka wariyey ama dariiqiisuu kuba wariyey isaga waxa dhacdeen calaa sawaab iyadoo sheekhan ama dariiqan uu kuba wariyey sheekhan muslim dariiqiisa uu kuba wariyey waxaasuu xaafid yidhaahaa sawaabkii baa dhaco xadiidka waa soo yar celceliyaa bukhaari meeluu ku keenaaye laakiin ninkii u baahan dee sharaxa xaafid iyo fatxubaari waa kitaab ulwudu weeye maaha meelahan aan joognay maqaazi iyo jihaadiya maaha uu ku soo celiyo ee kitaab ulwudu ayuu kuba sharxa dee arrintan ah dhiig iyo waxyaaliya baa jiriyo dee dahaaro ayaa wax ku tacalluqsan weeye halkaasuu ku sharxa isaga kitaabka oo duruqda xadiidkana uu isugu geeya haddaba de bal waxa weeye untaasi waana inoo dambaysaay macnuu waxa weeyaan waa wahme muxuu noqonayaa marka alwalid ibnu cutba walid ibnu cutbana waxaa dhalay cutbat bnu rabiica dhalay eeg cutbat bnu rabiica dhalay inta kale waa inoo caadi marka wuxu uhi wadakara wuxuu sheegay asaabica halkan dee faacilkii dakara inooma muuqdo laakiin waxaa inoo soo socota haddii a la idhaaho iyadoo abu isxaaq odhan doono wanasiitu saabica eeg abu isxaaq asabiici baa odhan doona kii toddobaad baan iloobay marka maxaan odhanaynaa hadalkii isagaan ayaan ka dhigaynaaye inuu abu isxaaq yihi wadakara wuxuu sheegay camri bnu maymuun markaa camri bnu maymuun asaabica kii toddobaad uu sheegay walam axfadhu maan xifdiyin laakiin anaa iloobay malaa waqti buu iloobay israa-iil oo israa-iil ibnu yunus ibnu abi isxaaq awowgu u yahay xadiidkiisana waxaa la yidhaha sida faatixada u xifdisnaayo aad buu u itqaan badnaa xadiidkiisa israa-iil marka la eego xadiidka awowgii wuu laasimay in badanna waa la joogay aadna u xifdiyey dariiq uu leeyaho bukhaariyo kuba sugan waxaa ku sugnayd magacowga oo markaa waxaa la arkaa dee awqaadda qaarkeed waa xusuusnaayeen laakiin mar dambe inuu iloobay un ama mar uu iloobo dee san riwaayada halkan noo dhacde bal ninka kolley iloobay waa abu isxaaq ninka markaa meesha in ku jiraana dee siaan leenahay lafdigaas waa cumaarat bn lwaliid waliidkuna waa waliid ibn lmugiira oo abujahl bay markaa ilmaadeen ruma noqonayaan cumaarana la odhanayay ninkaas bal intaa weeye kolley dee qolooyinkan marka damben xadiidka akhirkiisa gaadha ama meelaha dambe ayaan waxa weeye waxyaalo ka yar taaban doonaa marka dee beder iyo in halkan raggan lagu wada laayaan wixii aan halkaa lagu dirin aan sheegi doonaa biidn illahi tacaala bal ninka toddobaadna wuxuu aha cumaarat bn waliid wuxuu yihi markaa ibnu mascuud fawalladii ilaah baan ku dhaartay bacasan diray maxameda maxamed bilxaq sala allahu calayhi wasalam bilxaqa xaaluu yahay mid xaq ku dheehan oo xaq la soo diray laqad ra'aytu waan arkay ibnu mascuud baale aladiina kuwii samaa uu magacaabay rasuulkii ilaahay waa samaahum sarca sarca waa qatla unbay la wasan tahay sariic mufradkiiyo qatiil qatlana waa ta iyadoo la laayay ay legdan yihiin oo ay dee jiifaan ayaan kuba arkay yowma badrin maalintii beder beder baa dadkan lagu laayay uma suxibuu waa loo jiiday ila alqaliibi ceelkii ayaa loo jiiday malaa kolley ceel goobfun biyo lahayn baabu ahaa kolley haddii dee biyo laga cabaleeye laguma gureene qariibi badrin beder qariibkiisii ahaa ee iyaga u maahay dad kaloo iyaguna kuwii sanaadiidoodii ahayd oo labaataneeyo ka badan halkaa gaadhsiisna ayaa lagu guray kolley umayat bnu khalaf isagu uu buurnaa waanu dibiray oo dee markaa isagii waxa weeyaan kolley hagaag looguma soo rini malaa googo mooye laakiin intoodii kale qaala abu isxaaq abu isxaaq ba wuxuu yihi alwaliid bnu cuqbata daladun fi hada alxadiid abu isxaaq waa ninkii muslimba wax ka warinayay horena aynu dee usoo araragnay meelahu kitaabka dhexdiisa kalaam kuba leeyahay markaasoo kaas weeye ibrahim ibn moxamed ibn sufyaan ayaa muxuu yihi alwaliid ibnu cuqbata kaladu fi hada alxadiidi waana wahm qadiimaan leenahay dee waa sawaabku waa maxay alwaliid ibnu cutba in la yidhaaho xadiidka weli duruq baa inoo dambaysa kolley imaam nawowina raximah llahu tacaala halkan wuxuu yar dheereeyey rasuulka ilaahay salawaat ullahi wasalaamu caleyh salaadan iska watay iyadoo waxyaalahan ay dul yaaleen ee dee qoloynyagu waxay leeyihin waxaan dee wixii rawfimayo ukalu laxmayo uskiisiyo waaba daahir laakiin dee arrintu taasun kumay koobnayne waa dad gaali iyo waxay gowraceen oo bakti buu kolley ahaa oo waxaani bakti buu ahaa jaanibkii baktinimaa keenaysa laakiin wuxuu dee dul saaran mu ogeyn oo taas weeye bal markaa waxaa meesha jirta horta rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh dhibtii aada iyo aada u badnayd ee dee gaaladu ay dhibeen taasi xadiidka way noogu sugan tahay iyo shidada badan iyo dhibtaa badan ee uu kala kulmay waana inoo socon doontaa nimankana kufrigoodii aad iyo aad u adkaa iyo xumidoodii iyo kursigoodii iyagoo weliba garanayo inuu run sheegayo ay waa xasad ahaan taas iyada dee waaba tan aan aragno in saxaabigu arrintan uu yidhi waxaan arkay intiiba iyadoo beder lagu dilayna kollay waxay ku xambaarantahay intooda badan bay ku xambaaran tahay waayo abujahl iyo cutbat bnu rabiica shaybat bnu rabiica walid ibnu cutba umayat bnu khalafi intaasba beder baa lagu dilay intaa beder baa lagu dilay saddexan isdhalayna waa saddexii ugu horreysay dee laba dilay ee mubaarasada malaa dee ninkaa hore abu salama ay walaalo ahaayeene doonaya xawdka inuu dumiyo ugu horeyn xamsa dilay mooye markii dambe waa saddexii beder wixii ugu horreeyey laba dilo saddexdood isdhalay mubaarasada lagu dilay umayat bnu khalafna waa ninkii dhibi jiray bilaal aada iyo aada u dhibi jiray oo isagana halkaasaa lagu dilo kollay jamaaca dishay iyadoo markii hore uu qabtayba ama gacanta uu la socdo doonaya inuu qafaasho uun cabdiraxmaan ibnu cawfe laakiin waxa weeye bilaal iyo markay arkeen dee isagii lama bixin umayat bnu khalaf iyo inanu dhalo iyo abujahla dilkiisii iyo ciddii dishay ilmaca dee labadii mucaadiya waa ti aynu soo maray bal markaa meesha dhammaan ayaa lagu wada dilay ee laakiin waxaa adigu ka baxsan cuqbat bnu abi mucayd wuxuu ka mid ahaa dadkii la qafaashay marka dhexda la marayo meel cirqu dubya la yidhaaho dee beder iyo xagga madiine kaba xigta ayaa dhibkiisii badnayd daraaddeed maha tanuuna dee dhib badan oo kale ayuu lahaa ayaa weliba rasuulka ilaahay jaarna way ahaayeenoo dhibtiisaa kuba badnayd ayaa adigu sabri ahaan iyo iyadoo lahayo dhibkiisa badan ee dadkii kaleba lama dilinaya isagiyo nin kale oo reer cabdidaara nadr bn alxaris la odhanayay baa la dilay iyadoo gacanta lagu hayo rasuulka ilaahay amray salawaatu ullaahi wasalaamu calayh ninkii toddobabal markaa ninkaasi isaga ceelkii beder laguma ji laguma ji ama halkaa laguma dilin waa aqlabkaan lena sn de isna waa beder un wixii lagu dilay markaas beder dagaalkeedii unbu dadkii la qabtee la dilay unbuu noqonaya ama ninka toddobaad ee cumarat bnu lwaliid wuxuu ahaa markii ay saxaabadu hijiradii u baxeen xabasha ee ay dooneen qurayshi inay soo celiyaan laba nin bay direen mid camr bnu lcaas buu ahaa waa ninkii labaadee la socday ee xaggaa loo diray xabasha si ay boq najaashi ula soo hadlaan oo markaa loo soo celiyo laakiin kumay soo guuraysan camre wuu soo noqdee ninkani ma soo noqon waxaana laba yidhaha nin aada u qurux badanna waa ahaa malaa dee meelihiina iyagii dad ay isyaqaaneen waahay waa joogay gurigiisii ama taa ninkii boqorka ahaaye waxaa adigu lagu tuhmay un malaa haweenaydiisi iyo waxyaalaha tuhum baa yimi oo markaas baa la sixray saaxirra dee malaa ixliilkiisa ama dakarkiisa iyo waxyaalo la sixro si dee adigu waxay kuba yimaadeen oo ninka wuxuu noqday dee nin waxay waashayba oo xayawaanka unbuu raaci jiray lakaasoo waxshigaasoo laba noolaa welibana hore unbuu dhiman ilaa khilaafadii cumar ibn alkhadaab ayuu soo gaadhay kollay qasuu leeyahay oo malaa nin ay walaaliyiin waaba tegay oo adigu markaa dambe qasuu leeyaho markaa khilaafadii cumar buu isagoo xaaladu taa tahay ayuu dhintay dahabi raximah llahu tacaala ninka cumarat ibn lwaliid buu kusoo qaadaa siyarka isagu tarjama ahaan uma soo qaadee najaashi tarjamadiisa waa juska hore ee dabcaadka juska hore najaashi tarjamadiisa markaas baa markuu arrimaha qisadiisa iyo wax kaba sheego ayuu hadal buu yidhaahaa kollay faa'iido muhimina ay kuba sugan tahay oo markaasaa wuxuu yidhaha in waxa weeye shaksigani hada cidaaduhu fi lmajaaniin aladiina yubcahuuna calaa ma kanuu calayhi qabla dahabi caqlihim wuxuu kani kamid yahay dadka waalwaalan ee lagu soo bixinayo si xaaladoodu ahayd intaanay waalan oo maxaa lagu soo saarayaa buu leeyda waa kufrigii iyo cadaawadii rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh macnaha isagoo taa kuma sugan ayuu waashay ee bal markaa waalidani kufrigii hore iyo wixii hore ma masaxayso kama masaxayso ee wixii baa lagu soo saarayaayoo deetuu markaas oo cadaawadii iyo kufrigo macnuu uu yahay ujeedadu ama hadalka kollay waa eegi doontaan hadalka saa kuma yarooda dhamma waana idiin tilmaamay halkay ku sugan tahay waa najaashi tarjamadiisa iyo sirarka ee waxa ay tahay bal imika ruux hadduu dee ruux mukhallad ama qabsan yahay oo xumaan ku dhex jira oo isagii xumaantii ku dhex jira oo ka toobad keenin bal matalan waale ay ku timaado ama caqligiisu suuro markan dee caqligiisu suuray waktigaa iyo aan takriif baa saaran lahaane laakiin wixii sii hore arrintii hore kuba jiray dee way u taallaa un weeye waa waxaan laga toobadkeenin oo taa xisaabteedii iyo waxeedii way u taallaa waana hadalkiisana uu ahaaba wuxuu ku tirsan yahun majaaniinta lagu soo saarayo de wixii qabla dahadi caqli xaaladoodu ahayd isagana xaalkiisu muxuu ahaa waa cadaawa to rasuulillaahi sala allahu alayh wasalam iyo kufriga wuxuu halkaa utegayba muslimiinta in la soo celiyo si loo dhibo ama loo cadibo loo taas baabay ahaydba bal taas weeyaan markaa cumarat bnulwaliid oo markaa dambeeya khilaafadii cumar ayuu isagoo meelaha bahlaa la socdo malaha waana loo tegay markaasoo nin ay walaalahaayeen ayuu adugu kuma dhintay oo dee dadka o dhan ba kaba caymadayo ka cararaya oo sixirkaa la sixiray bal arrintu taas bay ahayd oo ducadii rasuulkii ilaahay iyo habaarkiisii dee waxa ilaahay aqbalay u aqbalay arrinkuna wuxuu noqday dee in ilaahay gacmahoodii muslimiinta kulaayo ragiyo ay muslimiintu gacmahoodii halkii dee halaagun kuba yima iyagu gacmahoodii ay kaga cilbaxaan ay kaga cilbaxaan dadkii dhibtaa laba yimo raaxa shamsu lwujuudi yadcuu calayhim wbibadrin qad ustujiiba ducaaءu surcuu kulhm hunaaka wminhm fii qariibin qad ulqiyat ashlaw qad ulqiyat ashlaw qaala abu isxaaq way xadaثna mxamed bn اmusanى wmxamed bn bashaar wlafd bn اmusanى qaala xadaثna waa laga yaabaa in barhkood shicirkan ay isweydiinayaane bal haddee wadaadadii hore way yaqaaneen soomaali shicirkan kale waa in sheekh sanadkiina inoogu sugnaa sheekh yuusuf nabahani la idhaah baa lahaa oo qasiida u dheer uu leeyaho mandiqadeedana mashhuur kuba ahayd bal la akrisan jiray oo waa la dhigan jiray oo de waa ku bayd oo kale ama isaga hal bayd baa kaba dhiman waa rasuulkii ilaahay siiradii shamaailkii xataa kontomeeyo kanuu istabageliya waanu dee dhinta jirta ay tahay isagu ninkaa suufiga ee weliba ku xeel dheer buu ahaayo istiqaasaadkiisa iyo waxyaalahaas iyo meetaas ay kuba sugantahay laakiin macruuf way mandiqada ku ahayd hamsiyada busayri oo kale daybatlqara la odhanayo waa la dhigan jiray oo de culimada qaar baa aada u yaqaanay o dee waa la aqriyi jiray ama intooda kalena kolley qaybo dhan waa laga yaqaanay oo dee isaguna markaa wuxuu udhigtay markaa meel meel oo tan oo kale markuu halkaa maraya haddana khazawaadki way kuba sugan yihiin shamaaisha marka la gaadho inta shamaailka tirmidiya keyrkeed malaa kontonkaanu istabageliya kaana midhanunaho kale kaana idaa mara saalikan fi dariiq adugu bal markaa laakiin dee waxaa jirta bilowyadeeda ha noqoto meelo kale haba noqoto waxyaalo aan dee kolley ama istiqaaso iyo taasoo dee sharcigu aanu suga banaynahay iyo arrimo kaloo kolkol in kaba soo qaado in isagoo dee ku tago asi dee dexlaaniyona ay kuba tegayeen ninkan sharaxan ajrumigaba leh dee kolley shaafici ilmadaba kolna muftigii maka waktigiisii ah dee waa waktiyadii hore weeyaan intaan dawladda sacuudiga horta waktigiisii risaala buu leeyahay abuaalib najaadkiisa iyo inuu nabadgelayo taasoo abuaalib nabadgelayo waana qowlkaa dee sheecadiiy waxyaalahaasi qabana waa qowl marfuud oo axaadiis aynu soo maray ay dee waxa weeyaan burinayso waxyaala saasa awah markaasiyo way kuba jiraan oo dee ah mukhaalafaad sharciya way kuba jiraan laakiin waxaan leeyahay waa dee qasida macruuf ahayd oo yar dheerayd oo sida kale alfaadaheeda iyo taas iyo jaanibkii waxyaalahay kaba hadlaysay laakiin dee mukhaalafaadka kala duwan wax caqadiya yeelanaye kolka iyo umuuro ayaa dee kuba sugan oo kaliya waana sheekh sanadkan imaka inooguma sugnaa muslim oo dee markaas nabhani kale macruufu mandiqada kaba ahay kutubtiisi xadaثna mحamed بن المثنى ومحamed بن بشhاr وlfd بن المثنى qal xadaثna mحamed بن جaعفr qal xadaثna شhuعbة qal samictu abا isحاqa yuxadiثu abا isحaaqa baan maqlay xaal uu ku waramayo can cmr bni maymuuni can cabdillaahi qaala camr bni maymuun isaguna cabdillahi bni mascuud baynamaa rasuulu llahi salى اllahu alayh wasalama saajidun iyadoo rasuulka ilaahay salawaatu ullahi wasalaamu caleyh sujuudsan yahay waxawlow walxaal xawlow hareertiisa naasun dad oo min qurayshin qurayshi ay kuba sugan yihiin id waqtigaa jaa waxa yimi cuqbatu bn abi mucaydin bisalaa jazuurin cuqbaa la yimi waa ninkii ade ashqal qowm faqadafa wuxuu ku tuuray calaa dahri rasuuli llaahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay dhabarkiisii buu kuba tuuray falam yarfac ra'sahu madaxiisii sare uma qaadin fajaءat waxa timi faadimatu faadima oo dee loo soo sheego faakhadatu way qaaday wixii salihi can dahri rasuulka ilaahay dhabarkiisii bay kaba qaaday wadacat waanay habaartay calaa man sanaca dalika ciddii waxaa samaysay faqaala rasuulka ilaahay baa wuxuu yihi salawaat ullahi wasalaamu caleyh markii uu soo toosay sujuuddii ee salaadii dhammaystay allahuma calayka almala'a min qurayshin allahuma ilaahay oo calayka waxaa dee calayka waa ismu ficil weeye e markaysan oo kale dee waxa weeyaan aan weliba xarfi la socon oo kale bimacnaa ilzam bay noqota haddii la yidhaha calayka zaydan oo kale bimacnaa ilzam zaydan bay noqon laakiin haddii calayka bidati diini oo kale dee waa taas macnaa istamsik biha oo qabso oo ku dhegba taas ewa haddaba macnuhu waxa weeye ilaaho waxa dee halaagta qabata nimanka almala mala-na waa ashraafu lqowm dee iyagu indhaha buuxiye bal maten taas oo kale ay min qurayshin quraysh kaba mida waa kan magacaabay oo abajahl bni hishaamin wa cutbata bni rabiicata wa cuqbata bni abi mucaydin wa shaybata bna rabiicata wa umayata bna khalafin aw ubaya bna khalafin waa shaki shucbo riwaayadiisana weeye umayat bnu khalaf ama se ubay bnu khalaf waa laba nin oo walaal ah labadoodumana dadkii cadaawada badnaa iyo dhibta badnaaba ah laakiin sawaabku waxa weeye umayat bnu khalaf sida riwaayadii hore baan kusoo maray ubay bnu khalaf waa tii aan xalayba in yar baa dikrigiisa soo sheegnay waa kii rasuulka ilaahay salawaatu ullahi wasalaamu caleyh gacantiisa ku dilo uxud baa lagu dilay isaga laakiin ninka beder lagu diray waa walaalkii waa umayat bnu khalaf ama ubay xataa bukhaarina meelo dee riwaayada shucbaa dhacdee riwaayada sufyaan iyada thawri oo kale iyadu taas way ka madhnayd laakiin meel bukhaariya iyaduna dhacday saas oo kale si wax ubayi dhacday walow xaafid yidhaaho ama arintu waxa weeye bukhaari bay kaba dhacday ama sheekhista ibnu abi shayba waayo markuu isaga u sheegayay waayo xadiiska uu kaba maqlayay waayo kitaabkiisuu leeyahay si sawaabkahayd baa kuba sugane bal muhimku waxa weeyaan shucba halka shakigu kaba mid ka yimiye waa umayat bnu khalafe ubayi maahan qaala wuxuu uhi falaqad ra'aytum waxaan arkay qutluu iyagoo la laayay yooma bedrin maalintii beder faulquu markaa lagu guray oo lagu tuuray fii bi'rin ceel waa dee si dadka urtoodiiyo waxyaalahaas loogaba kaxeeyo iyo taxqiiran lahum maha ah sida aasay iyo waxaas ma aha ee waa taxqiiran lahum iyo walianlaa yata'adda nnaasu biraayixatihim taas buu le dadka si aanay ugu dhib mudan urtoodan hayra iyaga un mahayne kuwo kalena waa lagu daray oo dhabaataneeya ayaa godka lagu guray hayra laakin ana umayata aw ubayan umaya amase ubayan dee waana ta aan leynay ubayun imanka waa sawaabku waa umaya taqadacatu way googooday awsaaluhu xubnihiisi uu buurnaa markaasaa dee wixii intuu dibiray ayay xubnihiina googo-eeno markaa waa laguma jiidin godkii falam yulqa fi lbi'ri isaga ceelka laguma tuurin dee meeshaha laguma dilo وxadثna abubakr بن abi shaybata qaal xadaثna jacfar بn cawn qaal akhbarana sufyaan can abi isxaaq xadiidku waa saan marka horeba sheega xaafid yidhaaho waa xadiid abu isxaaq dariiqiisu baaba lahayaa lagaba wariyey laakiin de isagii baa akaabir kala duwan ama culimo kala duwan ee xadiidka kaba wariyeen waa kan sufyaan shucban markii aragnay markii horena zakariya bn abi zaaida zuhayr iyo israa'iil iyo iyaguna way kaba wariyeen bukhaari agtiisa markaa dad kala duwan baa ka wariyey wuxuu hi markaas can abi isxaaq bihada isnaad jacfarkana waa jacfar ibn cawn ibn jacfar ibn camr ibn xurays ayn hore usoo maray صaxaabiga camr ibn xurays buu abtirsiinta ku gelaya bihada isnaadi naxwo wazaada wuxuu siyaadiyey wa kaana wuxuu aha rasuulka ilaahay salawaat ullahi wasalaamu calayh zada markaa waa riwaayada sufyaan can abi isxaaq yastaxibu halaaan macnaa mid isagu jecel inuu ducayso ama ducada ku celiyo saddex goor markaa yaquulu waxaanuu yidhi oo uu ku qowlayay allahuma calayka biqurayshin allahuma calayka biqurayshin allahuma calayka biqurayshin halaaan markii hore cadadkun baa inoo jiray imika laftigoo lagu celceliya inooguma sugan bal yastaxibu halaatana nusqooyinka waddanka oo siuna uu leeyahay nusqooyinkii beledkooda san baa muslim ku wada sugan yastaxibu bilba qaadina wuxuu sheegay aniga hadal baa i yaalnahan filaya wax ziyaadihi inay kuba sugan yihin anahu ruwiya bihaa-in وبالموaxadaةi وبالمثلثة kolleyna waxay ila tahay بhaa-in waa ziyaado لأnnahu ruwiya بالموaxadaةi وبالمثلثة waa labadaasun say noqonaysa ha-i meesha ma gelayse ana qaadiciyaad ba wuxuu sheegay aniga cibaaradaas ii taalla anahu ruwiya بhaa-in وبالموaxadaةi ha-duna kolley ma jirto laba arimoodba ama laba lafti buu soo naqliyey in yastaxibu la yidhaaho iyo in yastaxisu la yidhaaho waa tan uu baa leeyahay bada muwaxadada ama almusalasa waa sa'dii dee dhibcaha saddexdaa lahayd marka laba siyood baa ama laba riwaayuu qaadiciya soo naqlinaya in kaana yastaxibu halaatan iyo kaana yastaxisu halaatan labadaas weliba wuxuu leeyahayna tan dambe ayaa adhar oo yastaxisudo de waa macna ilxaax macnaha wakaana waxaa yastaxisu mid ku celceliya ducada dee alaaan saddex goor buu ku celcelinayo yastaxibu tan baa ka muuqasho badan buu leeyahay ama ka adharsan in yastaxisu la idhaha macnuu yahay ilxaax iyo celcelin inuu ducada ku celcelin jira sidan markii horeba soo aragnin waana kanoo yaquulu wuxuu ku qawlayay allahuma calayka biqurayshin allahuma calayka biqurayshin allahuma calayka biquraysh de waxaan leenaha waa caam khaas loola jeedo waa kufaartoodii inay dad badan oo markaa ma dad islaam ahaa qureysheedba way jireen dad markaa aan dhib iyo waxyaalo lahayna way jireen ee waa nimankan waxaan sameeyey oo bal dee bazaar oo kaliya way soo saareen nin abalbakhtari la odhanayay oo halkii markuu cusaada qureysheed soo tirinayayna magaciisa kusoo maray ninka beder baa lagu dilay ma doonayn rasuulka ilaahay in la dilo haddaa aragtaan qabta un buu yihi ninkaas ujeedadu dee dhib ma lahayn oo iyaga dhib umuu lahayne isagii baa laakiin markii dambe ninkii dee adigu laba kulmay oo weliba arrintiina u sheegay inuu saas rasuulka ilaahay kulaba dardaarmay ayuu doonay nin kaley rafiiq ahaayeen inuu isaguna baxo kii buu yihi kan kama tegayo kan waan dilayaayo dee tii baa deeta keentay inuu dagaalamo isagunao dee ninka oo saxaabiga reer beri ahaa uu dilo abalbakhtari ibni hishaam abalbakhtarigaas baa waxaa bazaariya ay wariyeen markii rasuulka ilaahay ka baxay masjidka ee de ama kacbadii kaba baxay masjid markaa ma dhisnayn agteedii ayuu la kulmay deetu arkay wejigiisiioo aan caadi ahayn bedelano maxaa ku helay buu yidho iga tag buu ku yidhi khalli cadni tuuri kaama tegayo waxbaa jira inaad ii sheegto kaama tegayo markuu arkay inaanu rasuulka ilaahay sida laftii de walow ajarxa la yidhaha baa la gooni noqday xaafidna qisada u ishaara oo dee markaa uu qabanayo ishaara ayuu yihi kaama tegayo adoo i sheegay markuu arkay inaanu kaba tegahayn waa sida qisada kuma soo aroortay bal haddii aan leenahay dee weliba dariiqeedu inooma xoog badna ayuu arrintii u sheega u yihi abaajahal baa sidaa sameeyey oo amray in waxaa la idul dhigo inakee buuhi waa soo celiyo shaabugna waa sitaa markaasuu ku yihi iyo abalxakam maadaa amray in moxamed lagu duldhigo matalan duldhigo taas haa buu yihi kamabu haddina shaabuugii ubaabu dee madaxa kaga dhiftayba taasoo markaasaa la isku kacay oo abujahal baa deeta yihi war iska daaya farax ka qaada wuxuu doonayaa moxamed iyo inuu inaga dhexdeedna iskuma diro isagii asxaabtiisa ay halkaa ka baxaan halkaa ka baxaano inagu aan iskuma noqonay badnaa ujeedadu hiya lahaw oo markaa taasoo abalbakhtari oo bal waa ujeedadu arrinkan ayuu dee welina lamu jooginba ayuu dee dhibsaday oo kaba dhintay rag kaloo dee iyaguba amtaashaa raggii dee saxiifadii maalintii muqaadacada dabadeed intay isu tegeen gogooye oo kale dee iyaguba rag bay ahayn taasi bal markaa waxaan leenahay waa camurida beekaaso waa kuwan kufaartooda iyo kuwan arrinta maanta la yimi waa kan rasuulka ilaahay oo sii magacaabaya wadakara fiihim wuxuu sheegay alwalid bna cutba eeg imankuu saxan tahay walid ibna cutba umayata bna khalaf waxa weeye xadiidku waa kii uun laakiin intayna kol hadduu intii hore inoo soo dhameeye lafsigii ma dhamaynaye laba arrimood baynu soo aragno alwalid ibna cuqba oo waham ah dee markaas ahaa iyo shaki riwaayada shucbo umayat ibnu khalaf iyo ubay ibnu khalaf labadii buu inoo bayaaminayaayo alwalid ibnu cutbana waa yihi walid ibnu cuqba buu odhan markaa eeg muslim waxaad moodaa dee sheekiisi waa sida uu kaga maqlay taasi sheekiisi sida uu kaga maqlay walow dee ninkaa kale lama wadaagsaday ama dariiqaa sheekiisa kuma wariyay siday sawaab ahayd waayo waa kan sheegaya kaa hore sidaa uu dhacay laakiin halkan alwalid ibnu cutbata wa umayata bni khalafin walam yashuka isagu riwaayadiisa marka la eego sufyaan thawri can abi isxaaq shakiga abu shucbe riwaayadiisa dhacay muu jirin qaala abu isxaaqa abu isxaaqna wuxuu uhi wanasiitu saabica waa tan cidda aan xifdiyin waa abu isxaaqa وxadثnي سلمة بن شhبيب qال xdثna الحسن بن عyن qال xdثna زhير qال xdثna أbو اسحاq عن cمر بن مyمون عن عبد اللhi qال أنه qاaل istaqbala rasuulu llahi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay wuxuu u jeestay albeyta ee kollay ducadana markaas aadaabteeday kaga mid tahay kacbada in loo jeesto markaa uu soo toosay salaadii dhammaystay uu doonayay inuu habaartamo ayuu xaggii kacbadii ayuu u jeestay fadacaa wuxuu habaaray calaa sittati nafarin lix shaksi oo min qurayshin quraysh kaba mida dee toddoba inay ahaayeenna riwaayadeennii hore waatan kusoo maray riwaayadan zuhayrka inoogu suganna waa zuhayr ibnu mucaawiye weeye abu khaysama in fiihim uu dhexdooda ku sugan yahay abuu ka mid yahay weeye abu jahlin wa umayat bnu khalafin wa cutbat bnu rabiicata wa shaybat bnu rabiicata wa cuqbat bnu abi mucaydin ee kollay labada ka maqana waa waliid ibnu cutba iyo cumaarat bnu lwaliid oo markaas fauqsimu ibnu mascuud baa le waxaan ku dhaaranayaa bilaahi laqad ra'aytuhum waan arkay sarcaa calaa bedrin ay fii bedrin calaad macnafiyan kaba dhigane ee beder iyadoo lagu laayay jiifaan la laayay ee abujahalna walow aynu soo maray labadii saxaabiye kan wada qeyb qaatay dilkiisa waana inoo dambeeya haddaba waynoo horeysay qatla abi jahlin ayaaba isiyo dee kacb ibn alashraf iyaba isugu keen xigi doona biidn illahi tacaala yooma dheera markii dambe abu markaa isagu isagaa ibnu mascuud isagoo dee naftii adigu xun ay kusii jiraanoo weli uu hadlaya buu gaadhay markii dambe madaxiisa soo gooyo o laydhaha waa madax la gooyo kii ugu horreeyey dee rasuulka ilaahayna bishaarada u keenayba fauqsimu billahi laqad ra'aytuhum waxaan arkay sarca calaa badrin qad kayaratum ay doorisay ay bedeshay ashamsu cadceedu sababtay u bedeshayna wa kaana yawman xaran wey maalin kulul bay ahayd waqti kulul buu ahaa way isbedeleen oo way doorsoontay oo halkaas baa lagu wada diray markii dambena waa taa loo jiiday qariibkii qariibi badrin bal xadiidkii kolley intaas baan kuba dhaafaynaa dee waa dhibtaa aada iyo aada u adkayd ilaahayna subxaanaه watacaala dee waa kaa nimankii dhammaantoodba nin islaami kuma jiro intoodiiba waa la wada halaagay muslimiintii baa dee intoodii badnayd amba dee ninkaa mooyaane gacantooda ku dilay kaasna isna saas ciqaabta adag ayaabu mutay dee markii damba dee tii kale akhirana way uba harsantay muslimiintuna dee way ka waa kuwa kaba ciil baxay rasuulka ilaahayna salawaat ullahi wasalaamu caleyh isagu markii ugu horreysay dagaal lagula kulmo gaalo ee iyaga raggii lagu wada laayay وxadثnي abu الظاhir aحmed بn cmr بn srxin وxarmlة بn yaحyى وcmr بn sawadin الcaamiriy وalfaadhm mتaqaariba raggan sadexda ayuu leeyahay alfaadoodu way isku dhowdee qaalu waxay dhaaheen xadaثna بn whbi qaala akbaranii yunus عan ibn شihabi qaala xadaثanii curwaة بn الزbayr أna caiشhaةa زawj النabiy slى الlahu عalيه وasلم xadaثat way u warantay caaisha oo rasuulka ilaahay haweenadiisii ahayd baa u warantay ayo curwat bnu zubayr o habaryartiiba ayd ay tahay annaha qaalat waxay tihi waxay ugu warantay maya annaha caaisha qaalat inay tidhi bay ugu warantay curwa lirasuulillaahi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay ay kuba tidhi yaa rasuulallahi rasuulka ilaahayow hal ataa ma yimi calayka korkaaga macnaa ma maray oo maku soo maray yowmun maalin kaana ahaa ashadda mid kaaga dhib badan kaaga daran min yowmi uxudin maalintii uxud dee maalintii uxude rasuulkii ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh dhaawacyadii kala dunaa ay gaadheen asxaabtiisiina toddobaatan la dilay intoodii badnayd ee kalena ay dhaawaciye dee jaraaxo badani soo gaadhay ayay tee maalintaa maalin kaaga dhib badani miyay ku soo martay taas bay tiri faqaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam laqad laqiitu waan la kulmay min qowmiki tolkaa caaishay ee caaisha waa quraysh nimanka dhibta badan keenayna quraysh bay ahaayeen adiga tolkaa waan kala kulmay maxay dhib badan baan kala kulmay macnaa adan kasiira dhib badan baan kala kulmay wa kaana waxaanu ahaa ashaddu maa kiika ugu daran kolley bukhaari oo kale ashaddu iyo ashadda labaduna way dhaceen iyadoo ismi laga dhiga ama khabarkiie bal sidan baan iskaga soconaya itaale wa kaana wuxuu ahaa ashaddu kii ugu adkaa ama ashaddu maakii kii ugu adkaa laqiibto aan la kulmay minhum iyaga yowma alcaqabati caqabada maalinteeda oo waxaaba maalintaa uxdig uga dhib badnayd buu leeyahy rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu caleyh maalintii caqaba markood baa halkan caqabada ka dhiga caqabadii mine laakiin taasi way yar dheer tahay dee waxa weeyaane sadee xadiiska bay inoogu soo socota rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu caleyh markuu ka quustay quraysh dhibtoodna ay badnaatay waana intii abu aalib iyo khadiijaba ay dhinteen ayuu daa'if u baxay isagoo deena in u bandhigaya inay u hiiliyaan ee u nusreeyaan oo waxa ay qurayshi diiday na ay aqbalaan taas bay ahayd caqabadna haddaba waa adigu waa markaasune waqtigaa dhibtaasi ay qabsatay dee meeshoodana ay kaba saareen taasun bay ahayd kolley ee maalintaa daa'if weeye haddaba maalintaas ay ugu dhib badnayd oo abakan id waqti macnaha waa xiina waqtigii carabtu aan bandhigay nafsii naftayda aan u bandhigay calى bni cabdi yaariila bni cabdi kulaalin ninkaa ibnu cabdi yaariil ibnu cabdi kulaal la yidhah waa ninkii dee saqiif u madaxda ahaa ama raggii madaxdooda ahaa dee nin kaba mida weeye ibnu cabdi yaariil ibnu cabdi kulaal kollay qolooyinkan maqaazida ama siirada oo kale waxay kaba dhigaan inaanu ina cabdiyaaliil ahayn cabdiyaaliilka naftiisa yahay ninkan rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh isna dee isagiiyo raggii lamidka ahaa raddiga xun uu kalaba kulmay waliba arrin kale oo dee qolooyinkaa nasabku iyaguna soo dhigtaan waxay ka dhigeen cabdikulaalku inuu cabdiyaaliilkan walaalkii yahay oo cabdikulaalna inuu waa qolooyinka nasabka ama cilmiga nasabka iyaga waxay ka dhergaan bay ilmo camrin in laba yidhaha cabdiyaaliil ibnu camrin bal adigu ninkii markaas reer saqiif iyo magaalada madaxdooda ahayd buu rasuulka ilaahay u tegey naftiisiibuu u bandhigay macnaa wuxuu u bandhigaynaa wuxuu u bandhigayaa waa dee inay u nusreeyaan oy ducad dee ay siiyaan ama ammaan iyo magangeliyo si uu dadka u gudbiyo ugu gudbiyo dacwadan iyo diintan markaasaa muxuu yihi falam yujibnii ima ajiibin oo igama aqbalin oo ilaa ma aradtu ilaa taxqiiqi ma aradtu wixii aan doonayey en isaga kaba doonayey oo ah dee isaga dacwadan iyo bal ximaayo inay siiyaan siiyo kol hadday qorayshi ay tan dee diiday rasuulka ilaahay inuu waxa weeye salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh dacwadii dadka gaadhsiya ay dhibayaan ti igamu ajiibin oo iyagina raddi xun oo fool xun ayaabay dee hadallo dee taas tahakum badan uu ku sugan yahay ayay ugu jawaabeen dee waxaanay amreen beledkoodii inuu uga baxo fandalaqtu waan tegey koleyna bal qisadu se u dhacday dee kutubta siiradaha ula laabmaysaan markii dee taas ayuu rasuulka ilaahay baxay arrinku bixidun kumaydayne bal waxay dadkii sufahadooda ah iyo cabidoodii bay kuba direen oo rasuulka ilaahay baa la shiiday dariiqii isagoo maraya saf loo joogsaday oo dhib badani gaadhay iyadoo uu la socdo zayd ibnu xarisata un ilaa uu markii dambe gaadhayo markaa ay kaba hadheen beer nimankan ilmo rabiica labadan ay lahaayeen ay joogeen uu gaadhayo oo iyagaa dee kolkol dadkooda madaxda ah iyo kuwooda xoolaali dhulkaa waxbay ku lahaayeen dee waana halkay u xagaabixi jireen be markaas baa deeta muxuu rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh fandalaqtu waan tegey magaaladoodii baan ka baxay wey walxaal ana mahmuumun aan dee murugeysnahay weeye oonu dee hami iyo qami ahayo calaa wejhi xaggii weji bayuun ujeedadu jiha uu ku socday iyo dariiqu leeya waa dariiqii meel heblo loo marayo mar taasimay jirin uu dhaqaaqay un xaggii wejigiisa ahaydun buu u dhaqaaqay isagoo meel uu ka socday iyo meel uu ka socday aan rasuulka ilaahayba ogeyn falam astafiq maan miyirsan macnaa ismaan ogaan weeye maan dareemin oo istifaaqado imika halkan oo anigii halkan ku socda iyo halkan kuba sugna iyo meesha aan joogo maan ogaano maan fahmin lama aftin ilaa biqarni sacaalibi dee waxa weeye anigoo ku sugan mooye meesha qarna sacaal ba idhaha macnaa uu baxay rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh xaggii ku toosnayd unbuu u dhaqaaqay waxa weeyaan hamigii badnaaye hayay baanu jihada uu ku socdayo halkuu joogo iyo markaa muu garanaynba markaas waa socdaayo dee ma miyir la-ae laakiin waa hamigii wuxuu is ogaaday oo uu gartayna meesha uu joogo markuu qarnu sacaali meel la idhaha uu joogo waana qarnu manaasil meesha la idhaha reer nafsina miiqaadkooda ahayd farafactu raasii madaxaygun baan waktigaas sare u qaaday faidaa waba ana anigi oo arkaya bisaxaabatin daruur qad adallatnii ii hadhaysay daruur dee ilaahay ugu hadheeyey ayuun baaban arkay buu yihi fa nadartu iyadii baan eegay daruurtii baan dee adigu sii eegay faidaa fiiha jibriilu wuxuun baaban arkay inuu dhexdeeda ku sugan yahay malagii jibriil ahaa fanaadaanii uu ii dhawaaqay oo faqaala wuxuu yihi ina allaha ilaahay caza wajala qad samica uu maqlay qowla qowmika tolkaa qowlkood laka adiga ay ku yidhaaheen waxay kugu yidhaaheen iyo wamaa radduu waxay celiyeen caleyka korkaaga daawadi dhibtoodii istiisahoodiiyo waxyaalahaas ma aha un reer daa'ifa dee waa qurayshiyo wixii ay sameeyeenba waqad bacata uu diray ilayka adiga wuxuu kuu soo diray malaka aljibaali buuraha boqorkoodii malagoodii baan ujeedaa ee mala maamulkoodiiyo taas hayay wadiifadiisa iyo shaqadiisu ay xagga buuraha ahayd lita'murahu si aad u amartid bimaa shita wixii aad doonto fiihim waa fii qowmika wixii adigu aad doonto ama halaagooda iyo buuraha in lagu dumiyo lagu soo rogaba ah haddaad doonayso ayuu ilaahay kuuba soo diray taasuu yidhi waa dee isagiina kama dheeraba qaala wuxuu yihi rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu calayh fanaadaanii waxaa ii dhawaaqay malakuljibaali malagii buuraha ii dhawaaqo wasallama calaya wuu i salaamay uma qaala wuxuu uhi ya muxammadu in allaha qad samica qawla qawmika laka ilaahay waa maqlay wa ana aniguna malakuljibaali buuraha malagoodii baan ahay waqad bacasanii wuu diray rabbuka rabbigaa ilayka aduu ii kaa soo diray lita'muranii si aad ii amartid biamrika adigu wixii aada ifarto si aan u fuliyo od amarkaaga ii amartid famaa shita macnaa fama ladii waxaad doonaysaa muxuu yahay maxaad doonaysaa in shita haddaad doonto an ubiqa inaan daboolo calayhim korkooda waa nimankan reer bakaad ee dee dhibta badan ay kaba timi alaksharayn waa labada buuroodee waaweynee hareeraha kaba xiga waa tasniyatu akshab waana aljabal oo waxay yidhahdeen akshab waxaa loo orda waa qiladkiisa iyo dhagxaantiisan adag iyo taasbe labada buurood abu qubays iyo taa muqaabilkeeda ah inaan dee inta ay udhaxaysa ay dee ku daboolaba oon dabaqoo kale ugaba dhigo facaltu wey waan samayntaha faqaala lahu rasuulu llahi sala allahu alay wasalam isagoo dhibtaa aad iyo aada u badani qabsatay halkii uu tegayna iyadna dhibtaa daran uu kalaba kulmay bal xaalad ma ay adag tahay oo dee makama geli karayo way ogyihin iyaguna siuu ku kala ayaaba adag ayaa haddana rasuulka ilaahay muxuu yihi salawaat ullaahi wasalaamu calayh bal arjuu waxaan rajaynayaa may ee in la halaago ma dalbanayo kumana amraye waxaan rajaynayaa an yukrij allahu in ilaahay soo saaro min aslaabihim dhabaradooda bal iyagu hadday dee kufrigaa ku adkaysteen ay saa ku dhintaan ee in badan oo kamidna dagaaladii lagu diliyo kuba dhinte walow dee waxa markaa joogay oo kufaartii adkayd madaxa adkayd ba ahaa iyagu dib u islaameen haddaba inuu ilaahay dhabaradooda ka soo saaro man yacbud llaha ku ilaahay caabudaya waxdahu xaal uu kelidii yahay oo laa yushriku bihi shay waxba aan ugu shariig yeelayn taas baan rajaynaya tanna waa rasuulka ilaahay salawaat ullahi wasalaamu calayh xilmigiisii badnaa sabirkiisii shafaqadiisii oo iyadoo dhibku taa tahay ayuu markaa yihi dee ilaahayna subxaanah watacaala tii waa u xaqiijiyey iyagii wixii ka noolaayee soo gaadhay fadxu maka waa kuwii islaamay wixii aan horeba u islaamin dee iyagiina dadkii xataa ugu dhibta badnaana ilaahay wuxuu kaba soo saaray dad ilaahay caabudo oo diintii nashriya ayuu dhabaradoodii kaba soo saaro raggaa ugu dhibta badnaa dee bal abujahal oo kale cikramatu bnu abi jahl de intii hore wuxuu ahaadaba waa saxaabi jaliil oo asxaabtii rasuulka ilaahay kaba mid oo taas oo kale iyo matalan dhammaantoodba umayat bnu khalafkaasi inankiisii safwan waa saxaabi bal markaa ilaahay dhabarkoodii wuxuu kaba soo saaray dadka aduge laakiin tani waxay tilmaamaysaa waa sabirkii rasuulka ilaahay xilmigii shafaqadii ista kutubta siirada inooguba soo aroortay maalintaa markii uu rasuulka ilaahay laabnayna way ku adkaatayba maka inuu galo cidbuu dirtay suhayl ibnu camr ninkii aynu soo marray habeenka dhaweyde dee heshiiskao kaasna wuxuu yihi anigu dee uu ka cudur daartayba ama dee as waa inuu magantooda kusoo galo ugu dambeyn nin mudcim ibnu cadi la odhanayo reer bani nowfal ahaa ayaa aqbalay rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh magantii inuu kusoo galo isagii baa dee too isagii intuu hubkii qaatay iyo isagii aynamadiisii jubayr ibnu mudcim iyo aabihii weeye ayuu si kusoo galo baydkii tudaafi gurigiisii laguba geeyey waana arrin rasuulka ilaahay isaga naftiisa uxusuusnaa saxiixa bukhaari baa waxaa ku sugan low kaana almudcimu bnu cadiyin xayan uma kallamanii fi haaulaa'i natnaa lataraktum lahu maanta hadduu mudcim ibnu cadi nool yahay waa markii beder la qabtay toddobaatan baa gacanta lagu hayay welina fidyadii may bilaabmin ayuu yihi maanta hadduu nool yahay uu kuwan urayo iweydiisto igala hadlo dhammaan waan usii dayn lahaa inaa dhammaantood hadda isagoo aan maaha islaamayn maaha isagoo dee siisii gaalnimadiisii ah uu i markaa iweydiisto kuwan igalama hadlo dhammaantoodba isaga waan usii dayna waa arrintaas dee maalinta uu sameeyeyba xadaثna yaحya بn yaحya وqtaybaة بn سacيidi kilahma عan abi cawanata qala yaحya akbarana abu cawanata can اlأswad بn qaysi can jud bn سufyaan kolley dadka waa dad aynu hore usoo aragnay صaxaabigana horeba waan usoo aragnay laakiin sufyaankani waa awowgi oo jundub ibn cabdillahi ibn sufyaan baa la idhaa qaala wuxuu yihi صaxaabigaasi damiyati waxaa dhiigtay isbacu rasuuli llaahi salى اllahu عalيه wasalam rasuulka ilaahay fartiisii baa dhiigtay fii bacdi tilka اmashaahidi mashaahid waa jamcu mashhad mashhad iyo maxdar iyo waa isla macne wasan iyo macn iyo dee macnaba waa ujeeddadu khasawaadkii iyo dagaaladii iyo meelaha dee uu xaadiray ee dagaalada ahaa barhkood mid kaba mid ah ayaa rasuulka ilaahay inta dhagax ku dhacay fartiisii bay dhiigtay faqaala wuxuu yidhi hal anti ilaa isbacun damiti wa fii sabiili illaahi maa laqiyti hal anti adigu ma waxa tahay ilaa ismiyaa tahay ilaa isbacun far un mooye oo damiti aad dhigtay wax kale ma tid wey waa far dhigtun baaba tahayo welibana ee dhiiggani dhiig macno la-aan kaaga yimi maahee wa fii sabiili illaahi ilaahay sabiilkii buu ahaaday maa laqiyti waxaan aada la kulantee dhib ah ee kaa dhiiggan kaaba keenay ee waxaa adood ku sugan sabiilkii ilaahay adoo u socda liiclaahi kalimatillaahi kaas buu arrintani ay noqoto waa wax tirsan oo dee maxsuum fii sabiili illah taas buu yihi balin kolley waa beyt maalin dhaweydna waan soo yarhaynay oo dee rasuulka ilaahay salawaatu ullahi wasalaamu caleyh ana nabiyu laa kadib ana bna cabdilmuطalib dee ilaahayna wuxu uhi wamaa callamnaahu shicra wamaa yambagii lahu wey shicr maanaan barin waxuu haboonna isaga maahaynu shicre laakiin beytkan waxaaba la yidhaahaa warkood cabdillahi bn rawax waxay ka dhigaan inuu beytka leeyahay oo rasuulka ilaahay uu ku inshaaday maaha wuxuu xaggiisa ka bilaabay bayd cid kale ay tidhi ayuunbaa buu yihi bal haddii aan taa la odhanna waa tii maalintaa dhaweyd aan soo maray ee shicirku waa marka loo qastay shicirnimo loo qastay isagoo qaafiyadiisii leh ee hadal aad tidhi eeg hadal aad tidhi uun hadduu wasankii shicirka waafaqo lama odhanayo ruuxani waa shaacir wixiina shicir laguma tirinayo beydku wasankii ma ahdo hadday umuurahaasi ay taas tahay hadalladan axaadiista qaar bal aayaad kala duwan oo qur-aanka kaba mida ayaaba ama shadri beyd ha waafaqayeen wasankeed ama beyd dhan ha waafaqayeen ayaaba dee beyd lagamaad noqon lahaa wasankii oo dhan oo siisiya kuba yimi arrintuna markaa shicirku waa wixii qasad ee dee kaafiya leh rasuulka ilaahay waxyaalaha kaba yimina ee wixii uu ku irshaadayay waa baab kale ee wixii kalena dee qasad may jirino waa hadalkii uu yidhi oo dee iska mawsuuc noqday uun bal taas bay noqonaysaa ee haddaba rasuulka ilaahay taasuu yihi waxadatna abubakr bn abi shaybata wa isxaaq bn ibrahima jamiica can ibni cuyaynata can ilaswad ibni qaysin iyo hada isnaadi waqaala wuxuu yihi kana rasuul llahi salى اllahu alayه wasalam eeg riwaayadii hore abu cawaana ayaa aswad ibn qays ka wariyey tan dambana sufyaan ibnu cuyeyna alaswad ibn qays kaba warinaya taabiciga maxaa lafti yar bay ku kala duwan yihiin markaa riwaayada sufyaan waxay ahayd kana rasu kana rasuulu llahi salى اllahu alayه wasalam jundub baana leh rasuulkii ilaahay wuxuu ahaa fii gaarin god buu ku sugnaa fanukibat waxa la asiibay oo dee dhagaxiyo waxaasi ku dhaceen isbacuhu fartiisii baa la asiibay markaasuu yihi hal anti ilaa isbacun damiti wa fii sabiili llahi maa laqiyti baltaas boy riwaayadii hore rasuulka ilaahay mashaahidiisii mid kamid ay ahayd halkana laftigeedna gaar baa inooguba sugan usushana saas baa dhacday qaadiciyaad baa wuxuu ka soo noqonayaa sheekh kaleisna isagoo kaba soo noqonay abulwaliid alkinaani la yidhaha waxaa laga yaabaa halkan fii qaarin inay tasxiifba tahay macnu uu yahay kaana nabiyu sala allahu calay wasalam fii gazwin ama gazwi kuma sugnaa si u waafaqo weyata hore ama ghaziyan oo kale si dee riwaayadaa kale ulaba mid noqdo bukhaarina waxaa dhacday baynama nabiyu sala allahu calay wasalam yamshi in asaabahu xajarud god iyo waxba kumay sugnaynaya isagoo soconaya qadciyad ba wuxuu leeyahay isagoo lafdiga bal tasxiif ka dheeraynaya in lagu sheego algaar marka la eego lafdiganba xagga luqada carbeed jamaacada ama jeeshka wuu yimaadaa oo jeeshka waa u yimaadaa macnaha gaarkii kahfiga ahaana waa macne iyadoo lafdigan algaar laba idlaaqay ciidanna loo jeedana luqada carbeed waa wax laga helayo oo wax lagaba helayo bal markaa fal haddii ay taa tahay gaarkii waxaan inagoon tasxiif iyo ghazwe iyo gaazi buu ahaayo taa aan odhan yaa macnaha kale ee dee riwaayaadkii kalena inoo waafaqaya oo isagoo ciidan kuba sugan waa isagoo ghazwo ku sugan isagoo mashad mashaahidiisi kamida kuba sugan ayaan kuba fasiraynaa bal waa taas waa tawjiihii qaadiciyaad weeye imaam nawine raximah llahu tacaala kaba soo naqliyey fanukibat usbacuh xadaثna isxaaq ibn ibrahim qaal akbarana sufyaan can اlswadi ibni qaysin waa xadiid kale laakiin dee waxaa warinaya un qolooyinkii hore sufyaankuna waa sufyaan ibn cuyena aswad iyo jundubna waa kii xadiidka horeba ay noogaba sugnayd أنه سمع جندبا جندبا hadيi la yidhaahna labadaba way ku dabdiyaan يقuل xaalu ku qowlayo abdaأ uu raagay dib jibriilu jibriil baa dib dhacay calىa rasuuli الlaahi salى الlahu عalيه wasalam oo jibriil oo dee waxyiga u keeni jira oo rasuulka ilaahay kusoo noqnoqon jiray ayaa wakti awqaada kaba mida ayaan hore ugu iman oo waxyibaa adigu yar kala go-ay ama dibdhac baa jiray bale saxaabigana mar dambe ayuu rasuulka ilaahay la saaxiibay ama raacay be waxay noqonaysaa matani dee waa maka arrin kaba dhacday maraasiishii saxaabada ay noqonaysaa abda jibriil calىa rasuuli اllaahi salى اllahu عalيه wasalam faqaala lmushrikuuna gaaladiibaa waxay idhaaheen qad wudica muxamadun waa muxamed waa laga tegey khalaas oo cid markaas waa laga tegay idhaaheen فأنزل الله عز وجل إلaahay baa soo dejiyey والضحى والليل إdا سجى mا ودعka ربka وmا qلى oo ilaahay wuxuu ku dhaartay الضحى wktiga برqda iyo de iftiinkaas iyo nuurkaas iyo bale ayuu iyo والleyl إdا سجى habeenku markaa wax daboolo ama dee taa sooman soo galo maa wadacaka kaama tegin rabuka rabbigaa kaamuu tegin wamaa qalaa ay wamaa abqadaka kumana nicin oo waxa weeyaan kaamanuu tegin suuraddaas baa soo degtay bal waa sabab imaka taas kolley waana isku dhow yihiin sabab kale xadiidkaa hore waa xadiid kale oo de waa intii ula saaxiibay oo waa ghazawaadkii oo waa madiina kani waa arrin maka kaba dhacday bal riwaayo kalena waaba tan eh muxuu hi xadaثna isxaaq بn ibrahim ومحamed بn raafici wlafd bn raafici qaala isxaaq akhbarana waqaala بn raafici xadaثna yaحya بn adam macnaha isxaaq iyo moxamed ibn raafic ba yaxya بn aadam unbaa u wada sheeka ee lafdiga inoo soo socdo xadiidku waa lafdiga ibn raafic xagga siiqadana isxaaq sidii caadadiisu ahayd ama u badnaydba akhbarana yaxya buu yihi ibn raaficna wuxuu yihi xadaثna yaحya qala xadaثna زhayr زhayrku waa زhayr ibn mcaawiye weeye can اأswad ibn qaysi qaala samictu jundub bna sufyaan ayaan maqlay waana jundub ibn cabdالlah ibn sufyaan yaqulu xaalu ku qowlayo ishtakaa uu xanuunsaday rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam rasuulkii ilaahay falam yaqum muu kicin oo salaadii dee tahajudkii umuu kicin laylatayni laba habeen aw ثaلaaثa saddex muu kicin habeen فجاءت امرأة haweeney jaaءaته waxa u timi امرأة haweeney faqاaلaت waxay tidhi يا محaمد محaمedow إنii anigu laأrjو waxaan rajaynayaa أn yakuuna inuu noqdo ahaado شhayطاanuka شhayطاankaagii qad tarakaka mid kaa tegey lam arahu maan arag شhayطاankaagii oo asih ka cabirtay oo gaalade qaribaka mid kuu soo dhawaaday qariba yaqrabu walaa taqrabu zinaa saas oo kale waa ficila yafcalu qarubana waa jiraaye qaribaka isagoo kuu soo dhawaaday mundu laylatayni aw halaatin laba habeen ama saddex faanzala allahu caza wajala wاduxىa wاleyli idaa sajaa maa wadacaka rabuka wamaa qala alxadiidku waa xadiid keliya taa waxay noogu sugnayd nimankii mushrikiinta baa taa yidhi halkana waa haweenaye waxba tanaafi kama dhexeeyo ama tacaarud kama dhexeeyo kolkol shaksi wuxuu yidhi ayaa jamaaco loo nisbeeyaa waxaa loogu nisbaynayaana dee waa way la qabaan oo qowlkaas way la qabaano way la ogyiin ruux wax sameeyey baa reerkiisii oo dhan la yidhaha reer hebel baa waxaa sameeyey shaksi keliya oo hadda meel ay markaa iyagii mamay ogeyn mamay tashan ayaaba loo nisbeeyaayo marka haddii dee ay haweeneedani tii hadalka la baashirtay ahayd mushrikiintina taa ay la qabeen waxa weeyaan un dee jamaacadii haddii dee laga cabiro wixii shaksi la yimi iyagoo iyaguna la ogol basi kuma sugna ama de waa iska caadi un arrinta jirta haweeneydana horta waa haweeneydii umujamiil la odhanaya ama alcawra waa xamaalatulxadab waa haweeneydii abulahab weeye jaarna way ahaayeen kolleyna dee rasuulka ilaahay bay maqli jirtay salawaat ullahi wasalaamu caleyh habeenkii markaa uu kucuu salaada tukanayo qur-aanka aqriyayo qur-aanka u aqriyayo dee nimay kala dheerayne way maqli jirtay rasuulka ilaahayna salawaat ullahi wasalaamu caleyh markuu laba habeen ama saddex habeen xanuunsaday salaadii uu kici waayey oo aanu dee qur-aankii uu aqriyayay aanay maqal ayay tan kaba cabirto shaydaankaagii waa kaa tegey inuu kaa tegaan rajaynaynaayo arrinku waxa weeye unun waa tahajudkii iyo salaadii uu ku tukan jiray salaadaa uu tukanayo qur-aankii uu aqriyi jiray habeenna weeyaane uu la jahri jiray ayay iyadu maqli weyday dee awel horena way maqlaysay markaasay hadalkan tidhi kollay taa hore ah jibriil baa kaba dib dhacayna dee taasin waa la arkaa dee xaalo kaleba inay ahayd ama dee arrintu markay maqli waayeen oo tan un imaka taas baa lagaba cabire bal waa xadiidun tan weeye walow dee arrin kale oo ah jir wey rasuulka ilaahay gurigiisa kuba sugnaa jibriil hore uguma iman waayo taas suuraddan sababta nusuulkeeda mayn madiine intii la joogayna way ahaydba bal taas bay tihi walaan ya moxamed inii la arju an yakuna shaydaanuka qad tarakaka lam arahu qaribaka mundu laylatayni aw halaatin qaala faanzala allahu caza wajala ilaahay baa soo dejiyey wاduxىa wاleyli idaa sajaa maa wadacaka rabuka wamaa qalaa taas waxaana halkanu sheeku leeyay maa wadacaka dee waa qira'ada saxiixada ee qurada toddobaduba aqriyan wadacaka oo la shado weeye waa qira'a shaada ayaa wadacaka iyadoo la shadin kuba timi ficilkan wadacana de waa taas oo mustacmale lakiin markuu hulaasiga yahay eanu shado lahayn wadaca yadacu maadigiisa qaaliban carabi ma isticmaasho walow waa ficilkaa jira kolleye waa yar yahay hadday isticmaaleenna waa la arkay maserkiisana lama isticmaalo isaguna aad buu u yaryahay walow xadiidka uu ku yimi layantahiyana qowm aqwaamun can wadcihim اljumucaati waa maserkii wadaca laakiin labadooduba waa yaryihiin maxaa isticmaalka u badan un markuu mudaaric yahay yadacu taas iyo iyadoo dee wadac adaahum oo kale yadac in markaas markuu amarka yahay labadaa isticmaalku waa badan yahay maadiga iyo maserkaan badnayn waxaa lamida wadara ayaa laba mida wadara in maadi ahaan lama isticmaalo in maser ahaanna lama isticmaalo wadri lama idhaah laakiin amar iyo mudaaricba wadadar iyo yadaru labaduba qur-aanku way kuba sugantao waata jirta ee maadiga ayaa mahjuur ah maserkuna waa mahjuur labadan ficilba sawaana isla macne wadaca iyo markaa uu takfiifka dee aan u shadnayn iyo wadara laakiin mudaaricood iyo amarkooduba waa wax badan weeye iyaguna luqada aad bay uguba yar yihiin laakiin de waa waxa yidhaahaan barhkood kaba cabireen carabi way dishay walow dee la arko isticmaal meelo yaroo kooban وxadثna abubkr بn abi shaybta ومحamed بn المsنى وبn bشhaar qaluu waxay idhaaheen xadaثna mحamed بn jaعفar can شhucbata waa snaduna xadiidkii waan ka soo baxnay xaal وxadaثna isحاq بn ibrahima qaal aخbarana اlmulaaئiyu qala xadaثna sufyaan kilahuma can اlأswad بn qaysi bal kilaahuma horta wuxuu wadaa sufyaan waa sufyaan الthawri imika halkan iyo shucba waa labadaas xadiidka ayay ka wada wariyeen alaswad ibn qays isnaadkiisna waa kaasoo isna jundubu saxaabigun baaba kaba warinayay naxwa xadiidkii imaana wuxuu wadaa labadan dambe haddaan iskaba dayno markii hore zuhayr ibnu mucaawiya aswad ibnu qays waa kaba wariyey waxaa kaloo sufyaan ibnu qays labadaasaa inoo horeeyey waas buu leeyahay xadiidkooda mid laba mid ah waxaana imaka halkan sanadka inoogu sugan akhbarana almulaa'iyu mulaa'ana kolley waa nooc dharka ka mid oo dumarku ay huwan jireen taas baa mulaa-a la yidhaahaa nisbaduna kolley waa iibin uu iibinayay ninkani laba nin baana nisbada loo yaqaanaayo shuraakana way ahaayeenoo dukaan ay ku iibiyaan mulaaday lahaayeen nin cabdisalaam ibnu xarbin baa la yidhaha nina waa ninkan in badan kitaabkama kusoo arki jirnay abu nucaym ee sufyaan ithawriye wax kaba warinaya abu nucaym fadl ibnu dukayn ninkaasba weeye marka imika halkana waxa weeyaan maha cabdisalaam ibnu xarbin ee se dee miziba taxfihiisa ma ee kuma sugan tahay dibulkamaalkiisa waa abu nucaym fadl ibnu dukayn weeye marka fadl ibnu dukayn ayaa almulaa'iyu ay tahay ninka cabdisalaam ibnu xarbinna almulaa'iyu waa la yidhah waa la arkaa shuraaxda qaarkood inay kaa kuba fasiraan laakiin dee taadiibulkamaal iyo sanbay jasmiyeen waana ninka had iyo goor aan arki jirnayba sufyaan inuu kaba wariyo aan arki jirnay sufyaan thawri bal hadduu isagu ilaaqa abu nucaym sufyaan waa sufyaan thawri maha sufyaan ibnu cuyayna hadduu isaga wax ka warinaya isaga uu magacaabayaa oo kale waxaan labadooduna dukaan keliya wada lahaayeen oo ay mulaa-ada kuba iibinayeen shuraakay ahaayeenba deetaa mid kastaba nisbadii almulaa-iyi laba yihi waay kilaahumaa can asad ibn qays bihada isnaadi naxwa xadiisi ima wallah subana